Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan qodobadaynu warka subax idinkugu hayno waxaa markaasi dhegeystayaal ka mid ah golaha wasiirada dalka oo amray in dib u eegis lagu sameeyo maamulada horumarka gobolka j s c oo boqol qof ka soo xulatay shaqsiyaa doonaya inay noqdeen inay noqdaan garsoorayaal soomaaliyana waxaad maqli doontaan hogaamiyaha maamulka s c khaatuma oo heegan buuxa ugu baaqay ciidamadiisa kulan wacan subax wanaagsan jimco wanaagsan waa subaxnimo jimcaha taarikhdu waa sideedda bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaad maqasheen iyo kuintaa kasii faahfaahsan kusoo dhawaada dhegeystiya golaha wasiirada dalka ayaa amar ku bixiyey in dib u-eegis lagu sameeyo doorka maamulada qaabilsan horumarka gobolka iyadoo la tixgelinayo dowlad wanaajinta wuxuu golaha wasiirada ee wadanka oo shalay kulan yeeshay hoosta ka hariiqay inay laga maarmaan tahay qiimeynta waxtarka ee sideed maamul oo arrimahani ka shaqeeya maamulada kale ah tana iyo sidoo kale athe rivers development authority ee crio valley development authority lake basin development authority ewaso nyiro north development authority iyo sidoo kale ee nyawiro south development authority iyo coast development authority ayay kala yihiin dhanka kale xubnaha golaha wasiirada ee dalka ayaa ansixiyey hindisa sharciyeedka xoolaha ee lasoo saaray sanadkii hore nidaamkan ayaa lagu maareyn doonaa wax soo saarka xoolaha iyadoo mudnaan la siinaya macaashka laga hela ganacsiga caanaha haragga iyo hilibka golaha wasiirada ayaa sheegay in marka laga soo tago kormeer ay sameeyeen dhakhaatiirta xoolaha inaanan inta badani la xakameynka ganacsiga hilibka taasigoo sharcigan cusub uu dabooli doono sidoo kale golaha wasiirada ayaa meelmariyey xeer saroo lagu qaadayo wax soo saarka qaran ee beeraha gaar ahaana adeegsiga qalabka iyo in la dhiirigeliyo beerashada dalagah ee baaxadda leh sidoo kale xeerkan ayaa fududeyn doona in la baaro in markaasi la tababaro ama tababar loo sameeyo beeralayda iyadoo ay howshan iska kaashanayaan waxyaha dawliga ah iyo kuwa gaarka golaha wasiirada ayaa sidoo kale ansixiyey nidaam cusub oo dhanka xisaabaadka oo ay adeegsanayaan waxyaha dowladda dhexe waana muddo saddex sano gudahoodii meesha laga saari doonaa lacagaha caddaanka ah ee laga qaado dadweynaha guddiga adeega waaxda cadaaladda dalka ee j s c ayaa soo saaray magacyada boqol qof oo laga soo xushay codsiya lasoo dirsaday dadkan ayaa doonayo inay ka mid noqdaan garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalka madaxa cadaaladda ah ee dalka ahna guddoomiyaha guddiga j s c garsoore maada koome ayaa sheegtay inay toban iyo sadextoban iyo saddexdii bishii tobanaad ee sanadkii tegay shaaciyeen in loo baahan yahay labaatan qof hase yeeshee waxaa lasoo gudbiyey codse gaaray saddex boqol ah iyo sidoo kale shan oo boqol ka mid ahi laga soo xushay kadib qiimeyn la sameeyey guddiga adeega garsoorka dalka ee j s c ayaa boqolka qof turxaan bixin doona inta udhexeysa saddexda ilaa soddonka bisha afraad ee sanadkan ee abriil wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka rofesor kaduurey kandhiiki ayaa sheegay in soo saaridda ka ganacsiga isticmaalka qamriga sharci darrada iyo noocyada kale ee balwaddu ay khatar ku yihiin amniga qaran wuxuu wacad ku maray in dowladda dhexe ay ciribtiri doonto dhibaatooyinkan kandhiiki ayaa hoosta ka hariiqay intani ay markaasi qeyb ka tahay dadaalada lagu badbaadinayo nolosha mustaqbalka ee jilalka soo koraya xilli uu kulan la qaatay saraakiisha ammaanka iyo maamulada sirdoonka ismaamulka kiyambu ayuu wasiir kandhiiki ciidamada ku amray inay si weyn ula dagaalamaan soo saaridda iibinta iyo si lamid ah isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya oo loo arko khatar nololeed iyo mid amni intuba
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
ninkana dhanka iyo ee soomaaliya dowladaha turkiga iyo si lamid ah ee soomaaliya ayaa heshiis kala sixiixda kaasoo lagu tilmaamay mid muhiima wasiirka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka macdanta dowladda federaalk ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed iyo wafdigu hogaaminayey oo booqasho ku jooga dalka turkiga ayaa heshiis la galay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee turkiga wasiirka wasaaradda batroolka ee soomaaliya iyo dhigiisa turkiga ayaa kala sixiixday heshiiska horumarinta ee tamarta soomaaliya iyo sida looga faa-iideysan karo qoraal uu soo dhigay wasiirka bartiisa ah ex ee hore loo ohan jiray twitter ayuu ku sheegay heshiiskaasi in ay kala sixideen isaga iyo dhigiisa turkiga waxaana markaasi heshiiskan uu sheegay in uu ka mid yahay dabcan heshiisyada looga faa-iideysanaya kheyraadka dabiiciga ee dhaliya ilaha timarta tamarta ceyrinka tani wuxuu sheegay inay munaasabada muhiim dabcan ay u tahay mid muhiim u ah labada dhinac wuxuuna si gaara dalka turkiga uga mahadceliyay taageeradooda ku aadan xoojinta xawareynta wax soo saarka ee dhanka tamarta ee soomaaliya hogaamiyaha maamulka esasi kaatuma cabdiqaadir axmed oo cali firdhiye ayaa uga digay dowladda etoobiya inay soo farageliso arrimaha gudaha ee deegaanada maamulkaasi hogaamiye firdhiye oo markaasi kumanaan shacabahii kula hadlay fagaaro ku yaala magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sheegay inay jiraan warar sheegaya in ciidamo etoobiyaan ah la dul keenayo deegaanada esasi oo uu ka arrimiyo ee dabcan maamulkiisaas oo ay dowladda federaalk ee soomaaliya u aqoonsatay mid kumeel gaara fadhiye ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya inay caddeyso mowqifkeeda soomaalinimo ee xilligan wuxuuna sheegay in looga baahan yahay inay ka qayb qaataan sidii dalka looga difaaci lahaa cid walba oo khatar ku ah midnimada shanta soomaaliyeed hogaamiyaha ee s c khatuma ayaa ku amray ciidamadiisa inay heegan buuxa galaan una diyaar garoobaan duulaan kasta oo uga yimaado dhinaca somalilan firdhiyo arrimaan ka hadliyay xadaliis ka mid ah dowladda etoobiya dowladda etoobiya deris baannu nahay xuduud dheer baa naga dhexaysa nabadgelyo amni baannu ku wada joognaa wararka la sheegsheegayo ee la leeyahay ciidamay soo dhigaysaa degaannadiinna waxaannu aqbali karayna maaha ma aqbalayno dadkayaga iyo dalkayaga annagaa ka mas-uula in ciidamo kale la dul keeno ama la soo farageliyo ma aqbalayno waana ka dagaalamaynaa dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah iyo madaxdeeda waxaan ugu baaqayaa inay caddeeyaan mowqifkooda soomaalinimo mowqifkooda inay caddeeyaan inay ka qayb qaataan dalkan sidii looga difaaci lahaa rajiimkaas doonaya inuu midnimada soomaaliyeed dhaawace kala gooyo cid kasta oo adduunka koonkiisa ku nool waxaannu u sheegaynaa halka aannu joogno ilaah baa nagu beeray ilaah baa nagu beeray ilaah baa nagu beeray inta ilaahay subxaanahu wa tacaala koonku uu taagan yahayna waa ku beeraanaynaa waa ku dhaqnaanaynaa annagaana ka arrinsanaynaa ee cid inoogu arrimin mayso waxaynu u dagaalannay in aynu aayaheenna iyo masiirkeenna innagu gacanteenna ku hantinno si aynu jiilasha dambe mustaqbal wanaagsan ugu dhisno baynu u dagaallannay wixii ina soo maray waad garanaysaan magaalada laascaanood ee aynu maanta taagannahay waxaa soo maray siddeed bilood oo maalin kasta madaafiic lala dhacayay haldoorkeedii lagu laayey degaankii lagu burburiyey si arxaddaraa loo duqeeyey hablaheennii iyo inamadeennii iyo hooyooyinkeen iyo aabbayaasheen iyo carruurteennii lagu xasuuqoo lagu gumaaday waxaasi ciyaar may ahayn ciyaarna nagumay gaadhin waxaasi qadiyad bay nagu gaadheen mabda' bay nagu gaadheen weli qadiyaddii iyo mabdi'ii baannu ku taagannahay waana ku dhimanaynaa inta qof naga nool yahay waad og tihiin muuse iyo rajiimkiisii waxay leeyihiin colaad hor laannu soo qaadaynaa colaad hor laannu soo qaadaynaa muuse waxaan leeyahay waxaa doonta samee waa ku sugaynaa waa kuu fadhinaa ilaah idankii waad jabaysaa waad jabaysaa waa guuldarraysanayaan madaxweynaha mareykanka joe biden ah ayaa jeediyey khudbadiisa saddexaad ee sanadlaha ah biden oo la hadlay oo markaasi la hadlay kulan wadajir ah oo ka qabsoomay xarunta koongareeska mareykanka ayaa dhaliil u jeediyey madaxweynihii ku horreeyey donald trump waxa uu sheegay in xorriyadda iyo dimuqraadiyadda lagu hayo weerar maxalli ah iyo mid dibadeed labaduba waxyaabaha uu biden shaaciyey waxaa ka mid ah in maamulkiisa uu xarun ka furanayo khaza xaruntan ayaa ka shaqeyn doonta dardargelinta gargaarka bani'aadanimo ee halkaasi la geenayo qodobkaasi dabadeed ee ugu dambeeyey warkiisa waxaad kala socoteen idaacadda stafm codka gobolka waqooyi bari anigoo axmed gure idiin akhrinayey maxamed axmed khaliifno inoo farsameynay isniintiina dib u kulmeyno nabadahada